alcashir alawaakhir tobanka dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu qaban jiray iyo see loo cibaadaystaa waa war culammadu in badan badan badan badan aydan kala hadleen laakiin min baabi taakiid iyo in laysugu celceliyo si ay qalbiga u degto ama ay camal u noqoto ama ay dhaqankeenna uga muuqato ayuun baan ku talagalay inaan idin idhaahdo intii culimmadu sheegaysa inaana idinku saarkeeyo tobankan cashee ramadaanka ugu dambeeya waxaynu ognahy bisha ramadaan inay tahay bisha ugu fadli badan sanadka isla markaa waxaynu ognahay tobanka habeene ugu dambeeyaana inay ramadaan uga sii fadli badan yihin yani culimmadu waxay idhaahdaan sanadkao dhan marka la ysku daro haddii toban uun la qiimeeyo maalmaha markay tahay bay culammadu yidhaahdaan tobanka maalmood ee dilxijo baa ugu fadli badan habeenada markay tahayna bay yidhaahdaan tobanka habeen ee ramadaan baa ugu fadli badan marka tobankan cashe ee ramadaan ugu dambeeya habeenadeeda ayaa waxay yihiin tobanka habeen ee sanadkao dhan marka la ysku daro ugu fadli badan haddana waxaa ku sii jira habeenka dee sanadkao dhan marka la ysku daro isaguna ugu fadli badan idan waa bishii u fadli badnayd iyo tobankii habeenee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadkao dhan ugu fadli badnaa oo tobankan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadkao dhan yacni tobankani way uga calaamadsanaayeen marka la eego sanadka kale sanadkaoo dhan intiisa kale si awgeed bay imaamu muslim xadiidka uu soo warinayo umu lmuuminiin caaisha radia allahu canha waxay leedahay kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam yجtahidu fi اlcashri اlawaakhir ma laa yجtahidu fi gayri wuxuu ahaa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam tobankaa habeenee ugu dambeeya bisha ramadaan mid dadaala si aan u dadaalin sanadka intiisa kale oo dhan idan tobankan habeen wuxuu qofka muslimkii u baahan yahay awood wuxuu leeyahay oo dhan iyo raganimo iyo tamar iyo xoogba inaad isugu geyso tobankaa habeen cibaadadooda weliba caaisha waxay leedahay hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiiska saxiixaynku warinayaan kana anabiyu sala allahu calayhi waalih wasalam idaa dakhala alcashru shadda mi'zarah wa axyaa leylah wa ayqada ahlah imaamu muslimna riwaayadiisu waxay siyaadinaysaa wajadda washadda maizara caaisha waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam tobankan habeedda hadday u soo galaan guntiguu dhiisha iskaga dhigi jiray dabkay soomaalidu tilaado guntiguu adkaysan jiray habeenkiisana wuu noolayn jiray reerkiisana wuu toosin jiray bay caaisha leedahay haddaba isagoo nebi maxamed marka horeba cibaado badnaa calayhi salaatu wasalaam oo habeenadii siduu u tukanaya gumaddu barari jirtay oo ay caaisha ku lahayd ilaahay rasuulkiisiiyow adiga dembigaagii hore iyo kii dambeba waa la dhaafaye maad naftaada sidan ka daysid maad masateed oo kale ow lahaa haddii ilaahay dembigayga dhaafay miyaanan noqonaynin addoon mahadnaqa iyadoo dhaqankiisu uu kaa ahaa ayaa haddana tobankan markay soo gaadho arrinku wuu ka gedisanaa habeenkiisa wuu noolayn jiray baa la yidhi caaisha ayaa waxay leedahay xadiidka nisaa-i warinayo laa aclamu rasuula اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qara'a alqur'aana kulahu fi leyla walaa qaama leylat xataa asbax walaa saama shahra ramadaana kaamila walaa saama shahran kaamilan gayra ramadaan ma ogiba iyadu tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo habeen sidii u waday ku soo wada jeeday cibaado ama qur-aanka habeen qudha dhameeyey ama bil aan bisha ramadaan ahayn wada soomay garan maayo bay leedahay marka axya leyla kulle maxaa looga jeedaa riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu habeenkao dhan noolayn jiray laakiin culammadu waxay leeyihiin ghaalibu leyl habeenka inta ugu badan leh ayuu habeenada noolayn jiray horta in habeenkii la cibaadaystaa iyadu dee waa calaamadaha nebiyada iyo dadka saalixiinta ah ilaahay muxuu qur-aan ku tilmaamaya tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون dhinacooda abuulka ka dheeraadabaa ilaahay leeyahy iyagoo rabbigood baryayo u cibaadaysanaya oo cadaabkiisana ka cabsanaya iyo ciqaabtiisa naxariistiisa iyo jannadiisana hunguri ka hayo ayaa dhinacooda dhulka ka dheeraadabaa ilaahay leeyahy waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya dadka saalixiinta ee jannada gala ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun qoladan maxuu yahay calaamaadka lagu yaqaanaa innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin baa leehi waxay ahaan jireen calaamaadka lagu yaqaanay waa kan adduunka markay joogeen dad ixsaan sameeya bay ahaay kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilaahay habeenkii in yar bay seexan jireen wabilasxaari hum yastakfiruun wakti suxuurka marka la gaadhana istikfaarta bay bilaabi jireen wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili waalmaxruum hantidoodana xuquuq bay ku lahaayeen go-anba kuwa wax weydiista iyo kuwa maxay wax mahaysatada ahi idan asliyan ayuu habeenkii in la tukadaa waa dhaqanka nebiyada waa dhaqanka saalixiinta waa dhaqankii saxaabadii ilaahay saxaabada markuu ammaanayay muxuu ku ammaanay maxamedun rasuulu llah waaladiina macahu ashidaa'un cala alkufaari ruxamaa'un baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwan siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud salaad badni baa ilaahay ku ammaanay salaad badni ayaa lagu ammaanay iyo muslimiinta inay u naxariistaan gaalkana iska dhiciyaan waa calaamadda lagu yaqaano dadka raba maqaami alambiyaai waashuhadaa'i waasaalixiin inay gaadhaan wiilkii yaraa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam u shaqeeyey ee uu nebigu isyidhi u abaalgud nebigu calayhi salaatu wasalaam cid kastoo wax u qabatay wuu u abaalgudi jiray abaallaawa maaha dabeetana wiilkii buu yeedho wuxuu ku yidhi war wax weydiiso salli wax weydiiso aan wax ku siiyay wiilka yaraa wuu soo fekeray dadkan hamadoodu siday u sarraysay bay tilmaamaysaa iyo waxay raadacaynayaan wuxuu ahaa waa nin dhallinyaro ah oo nebi maxamed u adeegaya laakiin hamigiisu adduunkan wuu ka weyn adduunkan dhammaantii kuma fillaa hamigiisu waxa weeyaan janno jannadana xagga hoose ma rabo wuxuu rabaa janno meelo sare nebiga meeshuu galayo iyo agagaarkeeda inuu joogo dabeetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiya waxaa rabaa muraafaqataka fi ljanna jannada inaan saaxiib kugula ado adduunka waa kana waa kugula saaxiib oo kula joogaayo aakhirana jannada macaaga inaan noqdaa baan doonaya ninka hungurigiisu halkaa joogo camalka la yidhi waad ku gaadhaysaa waa maxay nebigu wuxuu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waxaad iigu gargaartaa haddaba haddaad kaa raadcaynaysa adiguna sujuudda badi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuuddaada salaadkaagu ha bato idan axya leyla marka la yidhaahdo fii ramadaan hadduu markii horeba nebiga sifadiisu caynkan ahayd ou salaadda saa u tukan jiray ramadaan markay timaaddo ee weliba la ay sii timaaddo tobanka dambe waxaa la yidhi tobanka kan axya leyla habeenkii buu noolayn jiray qaabka uu noolayn jiray isweydiinla marka marka la yidhaahdo awalba waa noolayn jiraye noolayntan gaarkee tobankan lasii sheegayaa sifadeedu qaabkuu noqonaya marka awalan fi shariica salaatu leylka in xagga hore laga tukadaa way bannaanta oo qofku intaanu seexanba inuu iska tukado waa witirkiisa waxaa bannaan saaqda dhexe inuu soo kaco tukado waxaa bannaan salaada subax ka hor inuu kaco oo tukado idan awalka iyo wasafka iyo aakharka intuba waa bannaanta waxaana la yidhahda nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad raadacayso habeenkii wakti kasta wuxuumaad arka isagoo taagan haddaad doontana wakti kasta isagoo hurdaad arka yacni waa isbedbedel intaba wuu samaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu waxay idhahdaan qofka muqiimka ah ee mustatiica ah qofka deggan ee awooda waxaa u fadli badan xagga dambe xagga dambe ayaa u fadli badan wixii musleelka ka dambeeya ayaa u fadli badan bay yidhahdaan waa tii cumar laga sheegaya atarka walatii yanaamuuna canha afdal dee ilahayna qur-aanka walmustakfiriina bilasxaar wabilasxaari hum yastakfiruun baa ilaahay tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu u tukan jiray caaisha saa xadiidkii aynu soo sheegnay ay ku tilmaamtay waxay leedahay anigu maan arag ramadaan iyo kayrkee toona isagoo maxay koob iyo toban ragcadood ka badiyey laakiin koob iyo tobanka ragcadoodee nebigu caynkay ahay innaga haddaad tidhaahdo qof koob iyo toban ragcadood baa la tukadaa dee toban daqiiqo kaga soo baxaya soakamaa qoladeenna fogaysa ee tidhaahda waynu tahajudayna waa dheeraynaynaa dee hal jisun baynu akrinaa soakamaa caaisha waxay leedahay abi salama ibnu cabdiraxmaan ayaa wuxuu weydiiyey caaisha kayfa kaanat salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalama fii ramadaan nebiga salaadiisu ramadaantii siday ahaan jirtay caaisha waxay ku tidhi maa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam liyasiida fii ramadaana walaa fii gayrihi calaa ixda cashara ragca ramadaan iyo kayrkii toona koob iyo tobanka muu badin jiray aynu sheegi riwaayaad kaloo sheegaya saddex iyo toban iyo wax la mid ah koob iyo toban kamay badin jirin bay xadiidkan caaisha ku tilmaamtay laakiin siduu tukan jiraa isweydiin tahay waxay caaisha leedahay yusalli arbaca laa tas'al can xusnihina wa tuulihina afar buu tukan jiray iyaga hay weydiinin bay tidhi quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiinin quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiini oo waxaa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay caaisha leedahay xadiidka horta dhammeeyo uma yusalli arbaca afar buu haddana tukan jiray laa tas'al can xusnihina wa tuulihina uma yusalli alaaan bay tiri dabeetana saddex buu tukan jiray xadiidku intaa uu ka rooyey mukhtasir shamaa'il mukhtasir shamaa'il buu imaam alalbani ku saxiixinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam bal qirada waxaa kaaga filan xadiidkii xudayfe iyo ibnu mascuud iyo axaadiistay warinayeen habeen inuu salaad isu taagay dabeetana ay ku xidheen saxaabi baa ku xidhay dabeetana albaqruu bilaabay buu yidhi markaasaan sidhi buu yidhi de kolley boqol meelahaas markuu gaadho ayuu dhammayn doonaa albaqraba waa dhammeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam albaqri waa laba jis iyo dheeraan laba boqol iyo lix iyo siddeetan aayadood waa dhameeyey kadib aan sidhi buu yidhi hadduu rukuuci markaasuu bilaabay buu yidhi suuratu nisa hadana markaasuu dhameeyey markaasuu dib u soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalam markaasuu haddana aali cimraan bilaabay markaasuu dhameeyey waa ragcad maaha koob iyo tobankii kama warramayo waa ragcad buu akhriyayaa maxay shan jis iyo iyo dheeraad caaisha waxay leedahay kaana yasjudu sajda qadra maa yaqra' axadukum khamsiina aaya sujuudda nebi maxamed waxay ahaan jirtay bay leedahay inta midkiin konton aayadood ka akhrinayo hadda jiskuba waa ilaa boqol iyo afartan aayadood meelaha matalan jiska albaqri boqol iyo konton iyo wax ka yar dadminis waxa weeyaan thuluth jus inta laga akhrinayo konton aayadood inta la akhriyi karo ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sujuuddiisu ay ahay sideedaba salafu saalix saxaabadii iyo nebiga iyo dadka wanaagsanaa wardigooda iyo qur-aankooda iyo salaad akhriskooda way isku dari jireen in badanoo ka mida wax lagu wardiyo maxaa u badan oo u fiican subxaan allah walxamdu lilah wallahu akbar soo maaha salaadana acmaasha la qabto saddexda tan iyo qur-aan baa u fiican wax lagu wardiyo saacikaa maaha salaaduna intaasubay ka koobanta allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar maanta o dhan waad wadaysaa soo maaha dee rukuuc iyo sujuud iyo ictidaalla maxaad samaysaa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim samic allahu liman xamid intaasumaad wadaa tasbiixaad iyo taxmiid iyo takbiir ayaad salaada wadaa iyo qur-aan la akhriyo waa wardigu ugu fiicnaa oo ficil salaadeedna ah wardigaasoo marna lala rukuucayo marna lala sujuudayo weeyaan salaadu sida awgeed nebiga calayhi salaatu wasalaam toddoba wuu tukaday oo sagaal buu tukaday oo koob iyo toban buu tukaday oo saddexiyo toban buu tukaday oo ka yar buu tukaday laakiin lama soo naqlin saddexiyo toban wax ka badan oo isagu tukaday laakiin dee salaadihiisu kuwaasay ahay haddaba culammadu waxay leeyihiin sheekh mustafa alcadawi wuxuu soo naqlinaya waxay culammadu yidhaahdeen buu yidhi sifadu hadday nuqsaan inaga gashay cadadka waa lagu kabi karaa u fiirso eraygaa haddii adigu koob iyo tobankaagu aanay la mid ahayn ama la nooc noqon haddaad horta kuwii nebiga u ekaysiin karto cadadan wa sifatan iyadaa fadli badan cadadan wa sifatan tira ahaan iyo sifa ahaanba haddaad sunnadii nebi maxamed raacda calayhi salaatu wasalaam iyadaa fadli badan culammadu waxay idhaahdeen haddaad sifadu kaa gaabato oo aad intii sujuudnaan kari weydo ama qur-aanka intii akhrii kari weydo waxaa lagu kabi karaa bay idhahdeen ragcadahoo la badiyo oo xaggay ka keeneen waxay yidhaahdeen cibradu waa zamanka aad cibaadaysanayseen cadadka ragcadda maaha bay idhahdeen u fiirso eraygaa faalcibratu bizamani alqiyaam walaysat bicadadi ragcaad bay idhahdaa meesha danta la leeyahay waxa weeyaan imisaad ilaahay hortaagnay ee maaha imise ragcadood baa tukantay waxaa dhici karta qof toddoba ragcadood ilaahay hortaagnaa inuu ka badan yahay labaatankaa tukatayba waxaa dhici kara qof sagaal ragcadood tukaday inuu ka badan yahay intuu cibaadaysanayay maxay intaad adigu tukatayba cibradu bay leeyihin waa zamanka waa maxaa daliila waxay idhahdeen waxyaabaha ku tusiya waxaa ka mid ah ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay qumu leyla ya ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila waxaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii istaag in yar mooyaane nuskii istaag ama wax yar ka yaree ama wax yar ku dar warattil ilqur'aana tartiila aayadda dambe ee nasakhday aayaddan say culimmadu sheegayaan maxay sheegaysa ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min hulusayi leyli wa nisfa wa hulus idan cibradu waxay leeyihin waa zamanka waxaa kaloo taa caddaynaya bay leeyihin xadiidkii sheegayey saxiixeynka ku yaalay ee sheegayey maxay salaadda ilaahay uu jeceliyey salaatuleylka awalan marka faralka laga yimaado dee salaad la tukado salaatuleylka u fadli badan faralka marka laga yimaado oo waa kii nebigu laha calayh isalaatu wasalaam bacda almaktuuba waxaa ugu fadli badan le maxay salaatuleylka salaatuleyladuna way kala fadli badantahe keeba xagga alle loogu jecel yahay tii nebi daa'uud buu nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam wa axabu salaati ila allahi salaatu daawuuda calayhi salaam salaad la tukadana waxaa loogu jecel yahay baa la yidhi tii nebi daa'uud uu tukan jiray nebi daa'uud muxuu tukan jiray kaana yanaamu nisfa leyl habeenka inta hore waa iska seexan jiray waataynu le xagga dambe la tukadaabaa fadli badan laakiin waa bannaantay xagga horena in la tukado saanaynu taraawiixda u tukanoo kale taraawiixdu waa salaatuleyl la qadimay wey kaana yanaamu nisfa leyl habeenkii nus buu seexan jiray wa yaquumu hulutha saddex meelood oo meella wuu taagnaan jiray wuu tukan jiray wa yanaamu sudusa sudusna wuu sudusku waa lix yacni lix meelood haddaad u qaybiso habeenka lix meelood haddaad u qaybiso saddexda meelood ee ugu horreeya wuu seexan jiray saddexda meelood ee ugu horreeya waa nus markaa labada meeloodee ku xigana wuu taagnaan jiray halka meele ugu dambeeyana wuu hurdi jiray tusaale haddaad tidhahda habeenku maalan haddaynu idhahna habeenku waa sagaal saacadood sagaalkaas saacadood afar iyo badhka hore wuu hurdayaa kow waa nuskii ulus buu haddana soo jeedaya sagaal saacadood uluskooda waa maxay waa saddex saacadood saddex saacadood buu haddana tukanaya kadib buu haddana sudus suduska dambe waa maxay waa saacad iyo bar marka afar saacadood iyo baroo horuu seexday saddex saacadoodoo dambuu taagnaa saacad iyo bar dambuu seexday habeenkiisii lix saacadoodna wuu hurday saddexna wuu taagnaa weeyaan habeenkiisii sagaalka saacadood ahaa lixna wuu hurday saddexna wuu taagnaa idan culammadu waxay leeyihiin xadiiskan iyo aayaddan qur-aan markaynu eegno waxaynu ka fahmaynaa cibrada meesha lagu xisaabtamaya inuu zamanka iyo inaan ragcado ahayn ee dhallinyarada dambe fuqahada qaarkood iyagoo raacaya waxay koob iyo toban un hala tukado laakiin dee koob iyo toban birhbidha haddaad tukato ma aha koob iyo tobankii wasniga samaynaya koob iyo tobankaagu saddex saacadood ama laba saacadood inay qaataan ilaahay qur-aanka markuu tilmaamay kuwa ilaahay isu taaga waxaa la yidhaha aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida wa qaa'ima aanaa baa lagu tilmaamay yacni saacaat alleyl habeenkii saacadiisa taagan ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون ولذلك هو كسر نغلم إياه الشيخ مصطفى العدوي ابن تيمية أما ابن الحجر, ابن الحجر العسقلاني شيخ الشافعية ده أن النقص في صفة القراءة يزداد في عدد الركعات الأولى قراءة هذا كوبناته حافظ متن ama waad xanuunsanaysaayoo in badan ma taagnaan kartid ama waad daciif baatoo waad gabowdayoo in badan ma taagnaan kartid jirto dadkii dhallinyaronimadoodii ku traengareeyee taagnaan jiray iyagoo gaboobay baa taagnaada culamada muslimiinta qaar baad arkaysaa sagaashan jiraa aan arkayay ramadaanta mid tukinayo taraawixda boqol iyo afar jiray ul yar buu ku taagay ul buu haystaa waxaa lai sheegay axad alculamaa marotaniya ma kici karo salaadda marka la tukanaya baa la yidhi laba inan uu dhalaa garbaa qabta dabeetana waa la taagaa waa la sii daayaa markaa salaadda intuu tukanayo oo dhan caaduu u wadaa markay salaaddu dhammaataabuu isku dhacayaa yacni ilaahay baa uu xoojiyey inaanu salaaddii uu sidii u taagnaan jiray inaanu ka daciifin xataa isagoo gaboobay oo kici kari loo la kicinayo hadhow inta salaadda uu ku jiro isagaa kackaacya cidina kicin mayso markay dhammaatana uu isku dumayaa baa la yidhi idan haddii si uun ay dhacdo tamartaadu inay keensan weydo inay qiraa'adkaagu dheeraadaan waxay culimmada tani leeyihiin ragcadahaad badsan kartaa haba gaagaabnaata ragcaddaadii toban daqiiqaba ha qaadatee ragcadaha maxay badi bay leeyihiin ibnu cabdilbar alcallaama ibnu cabdilbarina waxaabuu ka soo naqlinayaa ijmaac sheegaya masalada kale أجمع المسلمون على أنه لا حد لأكثر الركعات في قيام الليل بكسر نقلين والله أعلم إجماع السواسة صددوا نبي عليه الصلاة والسلام isagoo salaadihiisu ba dheeraayeen marka horeba salaadihiisu dheeraayeen kuwa sunnayaasha uu tukanaya aynu ka warramayna waayo sunnada tan qofku waa amiirun calaa nafsi cidna kuma xidhna cidna qasab ma aha dadkuna wa iskaga tegi karaa qasab ma aha laakiin isaga siisa u tukanaya idan nabigu calayh salaatu wasalaam waxa ugu badanee laga sheegay inuu tukaday waa saddex iyo toban siday caaisha iyo ibnu cabaas iyo zayd ibnu khaalid iljuhani maa xaasiluhu waxuu sheegay marka laisku dardaro say sheegayaan saddex iyo toban baa laga sheegay culimmadu waxay idhahdaan koob iyo toban bay caaisha xaggaa ku sheegtay isagoo ka badiye maana rag saddex iyo tobanna waa la sheegay waxay tilmaamaysaa bay leeyihin in laga badiyey waxaa kaloo ay sheegayaan culammadu axaadiistii sheegaysay salaatu leyli matna matna nebigu markuu yidhi maftuux buu ka dhigay salaada habeenkii waa laba laba laba laba laba baa loo tukanaya ee haddaad waa beriga ka cabsato inuu ku soo gaadho un saad u waddo labalabadaada fa idaa khashita subx faawtir biwaaxida buu nebigu hal xabo kuwi tirso wuxuu nebigu leeyahy layusalli axadukum nashaata faidaa fatara falyaqcud midkiin ha tukado inta uu nashiidka yahay intuu firfircoon yahay markaad daasho iska fadhiisaa lagu yidhi ninkii doonay maqaamka ambiyada inuu ka daba tago acinnii calaa nafsika bikahrati sujuud buu nebigu ku yidhi sujuud badni iigu kaalmee man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyl ninka imaamka la tukadaa la yidhi ilaa iyo intuu ka baxayo ka dhammaynayo dadka barh baa imaamka intay bartanka kaga tagaan ilaahay dhow baa tukanaya waxa kaaga fadli badan adigoo la dhammaysta hadhow haddaad doonaysa waxaad doonaysa tuko laakiin imaamka ha ka tegin la dhammayso oo hadduu witirsado maxaad yeelaysaa laa ba's la witirso hadhowna salaad bilaa witra u tuko idan ayuha alaxiba culamada barh waa sugayaan sanadada axaadiista sheegaya ubay ibnu kacab inuu koob iyo toban tukiyey iyo inuu saddex iyo labaatan tukiyeyba waa sugayaan inkastoo sheekh alalbaani isagu saddex iyo labaatanka daciifinayo oo koob iyo toban kuna asixinayo laakiin culamo kale muxadisiina asixinaysa oo leh labaduba waa haabit idan waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam aslanba habeenkiisa si fiican buu u tukan jiray laakiin waxaa la yidhi ramadaanka siiba tobankan dambe waa noolayn jiray baa la yidhi wax lagu nooleeyo waxa ugu fiican salaada waayo salaadu hadday kuwii nebiga u ekaato waxay kulansanaysaa qur-aan akhriskii tasbiixdii taxmiiddii tahliishii wixii loo baahnayo wardigii oo dhan baa ku jira iyada wixii loo baahnayo oo dhan oo wardiya ayaa iyada ku jira wax lagu nooleeyo markaa salaatuleylkaa u fiican haddaad isku kalsoonayn oo isleeday waa xagga dambe waa kaa tegi doontaa xagga hore ka noolee haddaad ragannimadaa isku og tahay oo intaad maalintii u seexata aad si leedahay habeenkii waad kici karaysaa habeenkii noole habeenkii intaad tukan kartaba tuko ha isku yaray nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii wuxuu kaloo samayn jiray salaatuleylkaa reeraana wuu kicin jiray alaa taqumani fatusalliyaan buu ku lahaa cali iyo iyo faatima waatan caaisha ku tilmaamaysaa wayuuqidu ahlah ahalkiisana waa toosin jiray waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ilaahayna qur-aanka waa ku tilmaamayo ahalkaaga salaada far oo ku sabra dheh idan ayuha alaxiba habeen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo toosay bay umu salama leedahay isagoo argagaxsan oo leh subxaana allahi maada unzila alleylata min alkhazaa'in wamaada unzila min alfitan subxaan allahi buu nebigu leeyahay caawa maxaa khasnadaha ilaahay nimcooyin laga soo dejiyey maxaa fitan soo degay waryaa toosiye buu nebigu yidhi guryaha kan kuwa ku jira waa haweenkiisi buu tilmaamaya guryihii saagsan ku xeerraaya sawaaxib alxujaraat yaa toosiye buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam likay yusalliyanna si ay u tukadaan waayo ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira buu nebigu yidhi la arkee mid dunida maryo huwan oo asturan oo aakhiro qaawan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunka qof fiican loo yaqaano masaatan loo yaqaano laakiin aakhiro marka la tago aan waxba meel u oonin idan waxay leenahay wakhtiyada kaleba nebigu wuu toosin jiray haweenkiisa inay salaad tukadaan laakiin tobankan habeen si gaaruu u toosin jiray weye waxay caaisha xadiidkaa ku tilmaamaysay washadda almi'zar shadda mi'zara maxaa looga jeedaa guntigu adkaysan jiray laba macnoba culammadu way saaraan inay leeyihiin waa kinaaya can اlisticdaadi lilcibaadati walijtihaadi fiiha ziyaadaة cala almuctaad wamacnahu tashmiir fi lcibaadaat yani in la leeyahy waa kinaaya waa sarbeeb laga tilmaamayo sida uu cad- cibaadada ugu dadaali jiray ee uu uga badin jiray intii caadada u ahayd oo markaa markay soomaalidu yidhahdaan guntigu hebel dhiisha iskaga dhigay yacni waa u xaydxaytay waa u faytay inuu arrinkaa qabto culamada badhna waxaabay ku fasiraan oo ay leeyihin shaddulmi'sirku waxa weeyaan mubaaxaadkii oo laga tago oo waa maxay haweenku ka dheeraan jiray weeyaan dee wuu ictikaafi jiray qofka muctakifka ana waa maxay haweenka dee looma tago walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid baa ilahay yidhi haweenka ha u galmoonina idinkoo maxay masaajidda ku ictikaafsan idan tobankan inuu cibaado u xidhxidho waxa kuu tilmaamaya wax wakhtiyada kale mubaax ahaa ama cibaadaba ahaa haweenaydaada xalaasha aad ku qabto inaad u tagtaa waa nooc min alcibaada ajar baa la ysla qoraa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin tobanka kan cibaado cibaadada ka fadli badan baa la rabaa inaad samayso tobanka kan cibaado cibaadada ka fadli badan leh sidaa awgeed buu xataa haweenka wuu ka hijroon jiro wuu ictikaafi jiray marka waxay tilmaamaysaa xataa waxyaabihii mubaaxaadka ah oo ictikaafku markaa waa maxay اعتكاف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ابن عمر حديث قوريني وقت المام النبي عليه الصلاة والسلام وحو اعتكاف شري طبعا كان رمضان الضمبية عائشة وطلع كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده حديث صحيحين كيالي nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ictikaafi jiray tobanka ramadaan ugu dambeeya ilaa iyo intuu ka dhimanaya meeladi kama tegin isaga dabadiina bay tiri haweenkiisaa ictikaafi jiray ictikaafku weedh kooban haddaynu ku tilmaamno macdaneed waxa weeyaan qofku inuu cibaado isu xidho oo mubaaxaadkii ka yimaado intuu masaajidka yimaado inuu yidhaahdo ka bixi maayo masaajidka oo muxuu ka yimi markaa waxyaabo badan oo mubaax u ahaa haweenkiisii uu ka yimi haddaad haweenkii ka timi maxaa kale la rabaa inaad ka tagto waxay culammadu yidhahdaan fuduuli alkalaam wa fuduuli alطacaam wa fuduuli alnawm waxaasoo dhan waa inaad ka tagtaa bay yidhahdaan waa inaad iska daysaa cunnada badnideeda cunnadu hadday kugu badato culayska kugu badanayo iyo hurdada iyo wax lamida yarayso hadalkana jooji hadalka waxaan wardiyo cibaado ahayn ka bax dadka bar baa intay ictikaafaan sheeko uun bilaaba oo maad suuqaagaba iska joogta haddaad sheekaynayso haddaad sheeko uun wadi lahayd qolaa internetka iska soo daba rarta oo intuu ictikaafo ayuu internetka wadaa oo haddaad webajiyad iyo wixii gelayso maad magaaladaba u shir tagta ila waa shirki shirkiisii hore asalku waxa weeyaan ictikaafka macnihiisuba waxa weeyaan wixii markaad joogtay mubaaxa iska ahaa baad rabtaa inaad ka tagto oo xaggaad ku socotaa waxaad rabtaa inaad gaar u noqoto cibaado waxaad rabtaa inaad tobankan habeen iyo tobankan maalmood gaar u noqotid shaqadaadu inay noqoto maxay inaad cibaadaysato maraad taagantood tukanayso maraad qur-aan akhriyayso maraad wardinayso maraad nabiga ku salliyayso calayhi salaatu wasalaam inuu wardi ahaado waxaagu bilbalaayiini walmalaayiin inaad wardigaagu noqdo tobankan maalmood oo halkaad sheekayn lahayd ama war kale akhri war xataa culammadii muslimiintii hore ma taqaana culammada badh baa ramadaanka xataa waxay joojin jireen kutubtay akhri jireen kutubtii la akhri jiray kitaabku soo ma aha wax khayr laga helayo culammada badh baa kutubta joojin jirtay imaamu maalik iyo waxaa la sheegaa xataa xadiidka uu dayn jiray xadiidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akhriska isu dayn jiray qur-aanku buu bixi jiray waa odhan jiray bishana waa bisha qur-aankii odhan jiray dabeetana cilmiga kaloo dhan meel bay iska dhigi jireen cilmiga qur-aanku unbaa bay soo reebi jireen idan meesha raggii ragga ahaa uu kutubta cilmiga intuu ka tago uu xagga qur-aanka usii guurayey ama hurdiga usii guurayey haddaad adiguna xagga sheekada usii guurto iyo internetka waa waa mid subxaanalay soo baxaysaa marka ictikaafkeennu uma ekaanayo ictikaafkii raggaa hore ay ictikaafi jireen haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii uu dhimanayay labaatan baabuu ictikaafay baa la yidhaahdaa labaatan imaamu zuhri baa laga sheegaa cajaban lilmuslimiina tarakuu lictikaafa مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله nabigu kama tegin buu yidhi suu madiine u yimid inuu muctakif yahay idan tobankan habeen inaad ictikaafto oo wardido oo qur-aan akhridi oo salaad tukatid oo habeen iyo maalinba masaajidka joogtid ayaa habboon waxaa kaloo sii muhiima inaad de habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat alqadr oo uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi lcashri lawaakhir waltamisuuha fi kulli watrin buu nabigu haddana fi kulli witrin war tobanka dambe ka raadiya oo haddana waxaa ka sii raadisaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenada witirka ah habeenada witirkaa ka sii raadiya oo maxaad qaban waxaad qaban caaisha waxay tidhi oo ilaahay hadduu ila kulmiyo maxaan yeelaa xadiidka ibni maaja iyo tirmidiba warinayaan sheekh albanani saxiixa iyo sheegay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam quulii allaahuma innaka cafuwun kariimun tuxibu alcafwa faafu canni waxaad tidhahdaa allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa faafu canni ilaahayow mid wax cafiye baa tahay ee i cafi dheh oo cafigana jecel ee rabbow i cafi dheh idan habeenkan si aad u raadacayso baryada ilaahay badi baryada ilaahay badi waa habeenkuu nebigu leeyahy fiihi leylatun khayrun min alfi shahrin man xurima khayruhaa faqad xurim xadiidka axmed iyo nasaa'i ba warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay waa habeen kun bilood ka khayr badan sida qur-aankuba sheegay oo man xurima khayruhaa faqad xurim buu nebigu yidhi habeenkaa ninka khayrkeeda waayaa habeenkaa khayrkiisa ninka waayaa kaasi khayr ba waa waa khayr beele khayr beelayaasha si aanad ugu biirin habeenkan raadicee bal kun bilood cibaadadood ka dambaysee haddii aada shaqaalo tahay oo lagu yidhaahdo toban maalmood maalin ka mida haddaad si fiican u shaqaysid kun bilood mushaharkood baa lagu siinaya maxaad samayn lahay haddaba wax weyn oo kaleba lama sheegin waan shaqaalaadahay miskiin oo kun dollar shan boqoloo dollar sax boqoloo dollar wax qaata dabeetana waxaa lagu yidhi tobankana casho maalin baa ku jirta haddaad si fiican u shaqaysid kun bilood mushaharkood baad qaadanaysaa kun bilood mushaarkood waa imisa dee waa benshan baad gelaysaa cimrigaaga inta ka hadhay waa saddex iyo siddeetan iyo dheeraad saddex iyo siddeetan sano iyo dheeraad weeyaan haddiiba ay shaqadu markaa ku xidhantay mushaarka gebigiisuma haddaad tobankaa casho maalin ka dhex raadisid haddaad si fiican u shaqayso benshanka aad qaadanayso oo fadhiga lacagta ku imanayso bal ka warran markay janno tahay haddaba waxaa la helayaa iyo acmaasha iyo khayrka la helayaa markay tahay jannooyinka warran sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war wa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi innaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii leylati alqadr leylat alqadri khayrun min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaana wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wax ugu sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood oo saddex iyo siddeetan sano wax ka badan bilaa dheer saddex iyo siddeetan sano sidii ula mid yahay yacni waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa saddex iyo siddeetan sannadood bilood sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yacni camalka khayrkee aada shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo siddeetan sannadood buu maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuun barake raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meesha waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad baraka rabto innaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriillow soo degto xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaa ee khaliil ibnu ibraahim alfaraahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfaraahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahay malaa'igta dhulku cidhiidhi ku noqdaa idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaabaa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgelyo shaytaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kullu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socda oo dhan lasoo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi maxamed leeya calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu yidhi man saama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama laylat alqadri iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku saddex shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana waxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo taacada alle u ikhlaas samaynaya waxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaana waxtisaabana dembigiisa la dhaafaa habeenka kanna si gaara ninka tukada habeenka leylat alqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa balay gufira lahu ma taqadama min dembi idan ayuha alaxiba waa habeenkaas qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ah inuu xoog u raafaceeyo cibaadaadka ugu badan ee tobankan la sameeyo ee culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi salaatu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bishatan qur-aanka la akhriyi jirtay oo la daraasayn jirtay sanadkii u dambeeyeyna laba goor baabuu jibriil la daraasayo ku dul akhriyay culammadii muslimiinta ahayd ee ka dambaysayna waa ku dadaali jireen inay qur-aanka akhriskiisa badiyaan kow dee wax lagu wardiyo horta qur-aanka waxyaaba ugu fadli badana oo waa kii xadiidka nebigu ku tilmaamayay qur-aanka xaraf xaraf baa loo tirinayaa maxay akhriskiisi alif ba ta ta alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saasaa lagugu tirinaya boqol iyo afartaniyada ay faatixadu ka koobantae xaraf macnaheedu waxa weeyaan kun iyo dhowr boqol oo ajaraad yeelanaysa markaad faatixada qura akhrido idan qur-aanku wax lagu wardiyo buu u fadli badan yahay aakhirana wuu shafeecaya walidaalik ayaa salafkii ummadda tani waxay xoog ugu dadaali jireen inay qur-aanka in badan dhameeyaan bisha ramadaan waxaa laga sheegaa alaswad ibnu yaziid inuu musxafka markiisa caadiga ah lixdii habeenba mar dhammayn jiray ramadaan hadday soo gashana saddexdii habeenba mar buu dhammayn jiray bay dhahdeen haddii tobanka dambe soo galana habeen kasta mar buu dhammayn jiray yacni wakhtiga caadiga ah subacii qur-aanka buu ku dhammayn jiray ramadaanna saddexdii habeenba mar buu dhammayn jiray tobanka habeene dambena habeenkiiba mar buu dhammayn jiray imaamu shaafici isaga waxaanad malaynin baa laga sheegi jiray lixdan khatmo buu akhriyi jiray bay yidhaahdaan imaamu madhabkan shaaficiyada soomaalidu haysataa lixdan khatmo ayuu ramadaanka akhriyi jiray bay yidhahdaan lixdan goor buu dhammayn jiray dad minis habeen iyo maalin kasta laba jeer lixdan khatmuu dhammayn jiray waa maxay waa wax hayru caadiya waa haddaas oo kii xadiidka soo arooray nahyiga uu nebigu u diiday cabdillaahi bn camr ibn caas saddex wax ka badan alxaafid ibnu xajar alxaafid ibnu rajab ibnu rajab oo iswaafajinaya wuxuu leeyahay ana annahya can qiraa'ati alqur'aani fi aqali min halaath inama huwa cala alwajhi almuctaad saddex habeen ka yar inaan qur-aanka lagu dhammaynin waa wejiga muctaadka ah ama fi lamaakin alfaadila ka maka liman dakhalaha aw fi alawqaati alfaadila كشهر رمضان والعشر منه فلا يكره وعليه عمل السلف إليه عليه الحافظ ابن ابن رجب raxmat ullaahi calayh qiraa'ada caadiga ee qofka muslimkii sanadkiisa caadiga akhrisanaya ma fiicna saddex ka yar ma ku banaay de inaad ku tadabburto oo u fiirsataa baa roob amaa buu leeyahy kaasi waa wejiga muctaadkee haddii aad amaakinta faadilka a tagto matalan makoo kalaa tagto aad in yar joogayso ama awqaadda faadilkii ay soo gasho sida bisha ramadaan oo kale ama tobanka cashe ugu dambeeyo oo kale karaahiya maaha buu leeyahy inaad ka badisid oo saddex ka yar inaad ku dhammaysid sidaasaanu ku dareeray buu leeyahy camalkii salafka saalixa yaan idinku badinin hadalka waa intii culammadu idiin sheegaysay in baan ina ku celiyey anigoo raba uun maadaama ay maanta koob iyo labaatan ahaydoo habeenba tegey laga yaabo inay sideed uun hadhay ama sagaal hadday u badato inaan idin dhiirigeliyo si aa aakhiradiinna iyo xoogsigiinna iyo camalkiinna wanaagsan u derdergelisaan oo uga dheeraataanna wixii dunuuba iyo wixii mubaaxaata dambi isaga maba hadal haynee waxyaabihii mubaaxa iska ahaa ee sheekadii iyo warkii badnaa iyo hurdadii badnayd iyo waxaa intaad soo yarayso bal siddeedan habeena hadhay ama sagaalkan habeena hadhay ragga ragga intaynu iska dhigno rag raga bal raggii hore aan ka daba tagno salafil umma iyo say u dhaqmi jireen oo tasbiix taxmiid tahliil laa xawla walaa quwata ila billaah salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aan akhris iyo wixii la mida salaa aan isku dayna inaan badinno warkaygu galabta intaas buu ku dhanyay sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilah